dadka kenyaanka ah oo ka caraysan qiimaha nolosha waddanka oo aad sare ugu kacday ayaa maalmihii lasoo dhaafay dibadbaxyo ay uga cabanayaan dhibaatadan waxa ay ka dhigayeen qaybo kala duwan oo waddanka ka tirsan ganacsatada ayaa arrintan u sababaynaya sare u kaca qiimaha lacagta doolarka oo maalinba maalinta kasii dambaysa kor usii kacaysa halka lacagta shilinka kenyana ay hoos u dhacday dadka ay saamaysay sare u kacan qiimaha nolosha waddanka kenya waxaa ka mid ah soomaalida ku nool kenya gaar ahaana kuwa magaalada nairobi kuwaasoo sheegaya inay nolosha ku adkaatay haba ugu darnaatee kirada guryaha oo ay khaati ka taagan yihiin dadka ku nool magaalada nairobi cabdirasaaq maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ay taabatay dhibaatadan ee ku nool magaalada nairobi magaalada nairobi waa lagu noolaan layahay sababtoo ah wax walba cirkay tageen qof biil loo soo diraayo oo dibad wax looga soo diraayo ma ogi qofkii kale ee xoogsanaya ee anaga maaragtay dadka dhexdhexaadka iska ahaa ee noloshooda daily maaragtay daily lifekooda maalinkaa soo saaranaya way ku adkaanaysa inay magaalada kusi kusii noolaadaan ninka gurigiisa dhisan yahay ee toban sano ama shan sano ka hor dhisay ee kirada kordhinaya ee meel kasta leeyahay maaragtay doolarkii ayaa kacay ee dadka ku jaangoynaya ma ahan qofkaasoo kale inuu saameeyo dowladda waxaa la rabay naftirkeeda inay dadka waxyaabaha ay maaragtay ku kabi jirteen muhiimka ahaa saliidoo kale waa la kabi jiray waxyaabihii muhiimka oo dhan la kabi jiray meeshay ka baxeen marka ganacsatada haddii loo siiyo freedom inay wax walba sida ay rabaan ay ayaga u maamushaan magaaladan laguma sii noolaan doono gobol kasta iyo meel kastana oo waddanka kiya ahna way taabanaysaa culayskan hase yeeshee ganacsatada kenya ayaa dhibaatadan u aanaynaya sare u kaca qiimaha lacagta doolarka iyo sidoo kale dowladda kenya oo aanan weli wax go-aana ka soo saarin dhibaatadan cumar axmed nuux iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa islii ayaa sidoo kale dhibaatadan u sababaynaya dowladda kenya oo aanan weli kaalinteeda ku aadan caqabadan qaadanin taasna ay keentay in xaaladda maciishada waddanku ay aada sare ugu kacdo maciishadan kor u socota waxaa weeye sicir bararka doolarka oo kor u socda oo shilinka kenya kor hoos u ridaya ayaa keenaya taasna waa waa mid guud oo adduunka o dhan hadda wadamada africa kenya la gaartahay waa kulli saas buu ka yahay sicir bararka oo doolarka korukiciisu waa wa waa east africa oo dhan ama ama ama ama inta inta agagaarka ahee kenya ay ku agagaaran ama ay la shaqaysato weeye marka doolarka kor u kacaya dowladdiina ma hayso hadda wax ay ku celiso oo meel yaalla ama dhaqaalo culus ay ku kontaroolshana ma hayso ayadii baa cusub dakhli ururin iyo ganacsi istraatiiji ayay ku jirtaa marka ilaa ay dowladdu ka fadhiisinayso waxaan u malaynayaa inay inuu sii soconayo sicir bararkan mar kastana waxaa ka faa'iidaysa dad unbaa ka faa'iidaysta oo bahalkan kor ugu qaado oo iyaga black market ahaan ugu shaqaysta oo economic hitman ingiriisiga lagu dhaho dadkan waa waa xilligan oo kale ayaa la barnaamij baa la sameynaa doolarka kor loo qaada iyo qiyaasi jirin oo baahi weyn ay saa usii jirin hal mar kor loo qaadaa waxaa laga faa'iidaysanaa xiliyada doorashooyinkii waxaase laga faa'iidaysanaa marka dowladdu xilli bay qaadan inay inay kontaroosho ay dib u soo celiso ganacsatada ayaa sheegaya in iyaguba si lamida sida dadka kale ay dhibana u yihiin sare u kaca maciishada nolosha waddanka maadaama iyagu ay saamaysay oo ay lacago badan ay geliyeen ganacsigooda kaasoo hadda wajahaya culays kala duwan maxal maba keli karna waa anaka dadka uu saameeyeyba waa anaki marka anakii una saameeyey anagu xal uma heli karno ilaa ay dowladdu plan la timaado ay kontaroosho qiima isbedelkan ama nairobi stock exchangegan ama ay lacag ama dakhli iyadu soo geliso ama ay lacag deyna keento oo soo amaahato kadibna ay fariisiso ayay noqonaysaa laakiin anaku waxaanu ka qaban karna malaha because dadkii oo bulshadii uu saameynaya annaga ka kow ah marka waa wax annaga naga weyn waxaanu anagu kontaroolna ma aha guryuhuna way qaaliyoobeen doolarkuna kor usii socdaa saa u aragtay dad baa doolar loo soo dira oo doolar ku kale ku ku ku kreysta guryaha dadka doolarka qaata ama doolarka bishii loo soo diro xagga markaad fiirsad raydka wuu ficnaana laakiin iyagana markii ay damcaan inay alaab soo iibsadaan khudaar galaan ay khudaarta soo iibsadaan telefishin doontaan maxay doontaan wixii oo wada cirkay arkeen koos alaabta dibadda laga keeno dhan waa la qaaliyey doolarkan dartii baa loo qaaliyey marka xataa dadkii doolarka markuu kaco ka faa'idi lahaa waxba uma tarayso maxaa yeelay markaad waddan gudihiisa aad wax ka damacdid ama aad alaab ka soo iibsanaysid ayaa alaabtiibaa qaali ah hase yeeshee dadka kenyaanka ah ayaa ku doodaya in ganacsatadu ay ka faa'iidaysanayaan fursaddan iyagoo sii laabajibaaraya qiimihii ay maciishadaha kala duwan ay markii hore ku iibin jireen arrintaasna ay saamaysay nolosha kenyaanka cumar ibraahim xuseen xogayaha guddiga ganacsatada suuqa islii ayaa sheegaya in dhibaatadan ay la mid tahay midda caalamka oo dhan saamaysay gaar ahaan dalka kenya maxaa lama dhihi karo waa wax maarata dadka ay uga dhigtaan ukrain iyo sabab uga dhigtaan oo inay maarata ku faa'iidaan ama faa'iido ku raadiyaan annagoo ganacsada waxaan aaminsannahay markuu doolar rakhiis ahaa in ganacsigu sidaan ka fiicnaa oo dadka waxaa la yidhahdaa purchasing power awoodda wax iibsiga inay intaan ka fiicnayd qofka wuxuu iibsan jiray hadda ma iibsan karo marka qofkii aad laba jawaan ka iibin jirtay hadda ma iibsan karo hal jawaanu iibsanaa ganacsiga faa'iid ahaan uguma jirto dan in maarata dollarkan uu kaco marka annaga haddaan ma leenahay waa faa'iido ma helnaba dowladda cusub ee madaxweyne ruuto weli kama aysan hadlin dhibaatadan dhanka miciishada iyo nolosha ee ka taagan kenya hase yeeshee kenyaanka ayaa weli sii wada cabashooyinka ay ka muujinayaan dhibaatadan khadar maxamuud xareed v o a nairobi